magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyey xarun lagu iibinayo hilibka qubada iyo sidoo kaleeto subaggeeda xaruntan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool magaalada beledweyn kuwaasoo u aadi jiray ama ka dalban jiray magaalada muqdisho ee caasimada dalka maxamed faarax maxamed oo ah maamulaha xarunta hani combany ee lagu iibiyo hilibka iyo subaga qubada ayaa ka warbixiyey baahiyihii loo hirgeliyey xaruntani bismillaahi raxmaan iraxiim kambaniga hiiraan hani waa kambani weyn oo barnaamijyo badan sameeyo howlo badan qabto howlahaas hadda sida malabkii oo kale hadda markaan kasoo gudubno waxaa kaloo qabayaa wuxuu kaloo ummadda u keenay oo ugu adeegaa waxyaabaha daruuriga ay u baahan yihiin dadka ay baahida badan u qabaan waxaa ka mid a sida qubada qubada hilibkeeda iyo subageeda oo nadiifka ah oo ayagana sidii malabkii kale la hubo markii la helo waxaan malayn ummadda baahi badan ay u qabtaa baahi badan oo jirtay awgeed ayaan haddana barnaamijkii aan u sameynay oon u keenay hilibkii qubada iyo subagii labadaba waa u keenay dadka dadweynaha kolley horta baahida qubada inay magaalada u baahida ka jirto annagana waan aragnay dad badan oo nagu dhiirogeliyay inaan barnaamijka maadaama hadda malabkii saafiga aan helnay in barnaamijkaas aan kusoo kordhay nagula taliyeyn horta waa jiraan dhanka kale qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xarunta lagu iibiyo hilibka qubada iyo sidoo kaleeto subageeda ee laga hirgeliyey magaalada beledweyne faa-iido aada iyo aad ayay u leedahay bulshada reer beledweyne in loo keeno waqtigan la joogo hilibka qubada iyo subageeda sababtoo ah qubada waa naqaanaa waxtarka ay leedahay waxayna ka mid tahay xayawaanada ku nool badda sida lagu hela ay adag tahay haddii la helana caafimaad badan laga helayo ibni aadanka waa kumahadsanyihin bulshada keentay ama ganacsatada isku xilqaantay markay arkeen baahida iyo ganacsiga ama dowrka ka maqan reer beledweyne inay u keena horta aad aad ayay umaadsan yihiin qubada lagu iibiyo hilibka iyo subaga oo laga furay magaalada beledweyne waxaa shacabweynaha baahidii ay u qabeen qubada oo hilibka iyo subaga oo dhan walba loogu soo meelo badan laga dalbi jiray oo ay ka maarmeen meel ayaa laga furay xarun magaalada beledweyne baahidii bulshada u qabtay